إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم illaahi الraxmaan الraxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadiisna insha allah waxaa ka mid noqon doona ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar saf ballaaran ah ku miray ciidamada shisheeye iyo kuwa jubbaland ee ku sugan qaybo ka mid ah gobolka jubbada hoose khasaare kala duwan ayaa ciidamada shisheeye kasoo gaaray weerar ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday kadib markii ay weerar kala kulmeen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin nin qurbaha ka yimid ayaa lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey dilka gabar dhowaan meydkeeda laga helay deegaan dhacaduleedka magaalada muqdisho haweenka soomaaliyeed ayaa ka hadlay tacadiga ka dhanka ah haweenka ee waayahan kusoo badanaya magaalada muqdisho qaar ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ayaa si diiran u soo dhoweeyey manhajka waxbarashada dugsiga dhexe oo ay soo bandhigtay xarakada shabaabul mujaahidiin intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa haatanna waxaa idinku soo maqan iyagoo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo talaado ah taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay shanta bisha kow iyo tobanaad kun afar boqol laba iyo afartanka hijiriyada oo waafaqsan shan iyo tobanka bisha lixaad labada kun kow iyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo dhan ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar saf ballaaran ah ku miray ciidamada shisheeye iyo kuwa jubbaland ee ku sugan qaybo ka mid ah gobolka jubbada hoose mujaahidiinta al-shabaab oo aada u hubaysan ayaa weerar ku ekeeyey saldhigga ciidamada kenya ee xoogga ku jooga dalka oo ay ku leeyihiin taabto hubka noocyadiisa kala duwan ayaa laisku adeegsaday waxaana rasaastu ay ridayeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka dulshanqaraysay dhufaysyada ciidamada shisheeye taas oo sababtay inaysan kasoo bixin difaacyadooda sidoo kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray saldhig ay ciidamada maamulka jubbaland ku leeyihiin deegaanka baarsanguuni halkaasna waxaa ka dhacay dagaal in muddo ah socday ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhowr jeer oo hore weeraro dhigbixin ah ku qaaday ciidamada shisheeye ee kenya iyo kuwa jubbaland oo ku sugan qaybo ka mid ah gobolka jubbada hoose khasaare kala duwan ayaa ciidamada shisheeye kasoo gaaray weerar ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose warkaas iyo war kale oo ku aadan askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalk oo dhimasho iyo dhaawac noqday kadib markii ay weerar kala kulmeen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin maxamed cali aadan ayaa ka waramaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maalintii shalay gobolka shabeellaha hoose ka fuliyey weeraro isugu jira qaraxyo kuwa toos ah iyo mid qorshaysan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay deegaanka buufow ee duleedka magaalada marka qarax kula beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan ka tirsan dowladda federaalka ayaa markii qaraxa lala beegsanayay waxay wateen laba mooto waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo soo gaaray askarta la qarxiyey labadii mooto ee ay wateen ayaa waxaa haleelay qaraxa lala beegsaday iyagoona gebi ahaantoodba halkaas ku burburay hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa ku dhintay qaraxa halka ay ku dhaawacmeen saddex kale kuwaasoo saarnaa mootooyinka sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar qorshaysan oo lagu beegsaday askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka waxay ka fuliyeen isla gobolka shabeellaha hoose weerarkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxaana lagu dhaawacay askariga lala beegsaday isla gobolka shabeellaha hoose waxaa maalintii shalay ka dhacay laba weerar oo dhabagal ah kuwaasoo lala beegsaday ciidamada uganda ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay dalka inta u dhexaysa deegaanada buufow iyo lamber lixdan ayay ka kala dhaceen labadan weerar oo lala beegsaday ciidamadan oo lugeynayay waxaana ka dhashay khasaare soo gaaray ciidamada afrikaanta goobaha ay weeraradu ka dhaceen ayaa waxaa ku soo degay diyaarad helikobtar ah taasoo daabushay meydadka iyo dhaawacyada ciidamada shisheeye ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii laba jibaaray weerarada ay ka fulinayaan gobolka shabeellaha hoose waxaana maalmihii lasoo dhaafay gobolkan si xiriir ah kaga dhacayay weeraro kala duwan kuwaasoo ka dhan ah ciidamada afrikaanta iyo kuwa soomaalida ee ka hoos shaqeeya nin qurbaha ka yimid ayaa lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey dilka gabar dhowaan meedkeeda laga helay deegaan dhaca duleedka magaalada muqdisho sida warkani uu ku faahfaahinayo maxamed amiin tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa dil dhowaan magaalada muqdisho loogu geystay haweenay shan caruur dhashay oo meydkeeda lasoo dhigay meel bannaan ah warar ka soo ifbaxaya arrintan ayaa waxa ay sheegayaan in shakhsiga dilka geystay uu ka yimid qurbaha dhacdadan ayaa waxaa ka hadlay guddoomiyaha garasbaalley ugu magacaaban dowladda federaalk ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho fal ka dhacay habeen hore xaafadda galmudug oo shalay idaacaduhu ay ku warbixinayeen gabadhaas wax dilay lama yaqaano waxaan soo helnay dhacdadu meeshay ka dhacday gurigaan aad u jeediin oo gadaashiida ah waa gurigii dilku ka dhacay oo loogu geystay marxuumadda marka waxaa hadalkeenna uu ku saabsanaa shirkeenna jaraa'id shalay dhacdadii ahayd lama yaqaano wax soo dilay gabadhaan baaris aan samaynay shacabka deegaanka waxaan ku guulaysannay inaan helno meeshii dhacdadu ka dhacday waxaana ku wareejinnay shakhsigii dilka geystana asagana waa lagu daba jiraa waxaa deganaayay shakhsigii dilka geystay waayahan dambe waxaa dalka kusoo noqnoqday tacadiyaad u muuqda kuwo qorshaysan oo lagula kacayo gabdhaha soomaaliyeed kuwaas oo ay fulinayaan dad caado iyo dhaqan ka dhigtay inay dhibaateeyaan dumarka si gaar ahaaneed meelaha ay ka taliyaan shisheeyaha dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyagoo ku daaban ayaa waxaa si aad ah ugu sii badanaya tacadiyaadka ka dhanka ah dumarka soomaaliyeed haweenka soomaaliyeed ayaa ka hadlay tacadiga ka dhanka ah haweenka ee waayahan kusoo badanaya magaalada muqdisho cabsi xoog leh ayaa soo wajahday dumarka ku dhaqan magaalada muqdisho iyo meelaha la midka ah oo ay ka taliyaan shisheeyaha iyo kuwa la jira ee soomaalida ah haweenkan ayaa sheegay inay soo bateen dhacdooyin argagax leh oo loo geysanayo dumarka soomaaliyeed iyagoo sheegay in caruurtii xitaa waxbarasho loo diri karin qaar ka mid ah haweenka ka cabanaya tacdiyaadka ka dhanka ah dumarka ayaa ka warramay cabsida ay dareemayaan xaggeena aadnaa raggeena baa bahal noqday gabdhaheena baa la kursanayaa oo la dilayaa war xaggeena aadnaa war dambe dalka ma ka qaxnaa war xaggee u soconnaa xaggeena loo wadaa miyaan islaamnimo jirin ilmihii iskool looma diri karo waxaan u baahannahay in cadaaladda la keeno dadkii dhibkaas geystay dadka dhibkaas geystay dibadda noogama imaanin gobollada noogama imaanin dhibaatada waxay ku dhacaysa waa muqdisho dhexdeeda dadkaasna muqdisho dhexdeeda ay taagan yihiin sidoo kale waxay sheegeen haweenka inaan la siyaasadeen tacdiyaadka ka dhanka ah dumarka iyagoona tilmaamay in dadka qaar uu mashruuc ka galay tacdiyaadka ka dhanka ah dumarka odayaasha waxaan kala dardaarmaynaa ileen meel walba oo wax ka dhacaan oda dhaqameedaa taagan odayaasha waxaan kala dardaarmaynaa bahashaasayta inaan la siyaasadayn inaan la xeerbeegtayn hadday tahay dad ayaga oo muxuu ahay mashruuc oo ka galay iyo haddii kaleba waxaana lagu hayaa dhib waa balbalnay waa murugoonnay haweenka soomaaliyeed wax u haray ma jiraan si allaala sidii foolxumo aheyd tii ugu xumeedaa lagu dhigow hayaa marka annaga waxaan leenahay masaakiimanka haweenka gabdhaha yaryar dhibaatada loo geysanayo in si wax looga qabto si arxan daraal loo dhintow hayaa waxaan u dulqaadan karna ma aha magaalada muqdisho ayaa waxay martigelinaysaa dhacdooyin argagax leh oo lagula kacayo dumarka taasoo oo ay ka siman yihiin meelaha ay haystaan shisheeyaha iyo lajiriyaashooda ee soomaalida ah taa cagsigeeda dumarka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah oo ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku naaloonaya amni iyo xasilooni taas oo u sabab ah ku dhaqanka shareecada raxmaanka halka warkan oo idinkaga imaanayo waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambeyntii qaar ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ayaa si diiran u soo dhoweeyey manhajka waxbarashada dugsiga dhexe oo ay soo bandhigtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab zakariya cumar ayaa ka warramaya xilli ay ka hadlayeen munaasabad weyn oo maktabka tarbiyada iyo tacliinta ay ku soo bandhigayeen manhajka dugsiga dhexe islamarkaana ka dhacday wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa waxaa si weyn odayaasha soomaaliyeed u soo dhoweeyeen manhajkan cusub ay soo saareen maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaas oo ay wax ku baran doonaan ubadka soo korayo nabadoon ismaaciil haaruun afhayeenka golaha odayaasha soomaaliyeed ee ku dhaqanka shareecada islaamka ayaa si weyn u soo dhoweeyey manhajkan cusub isagoo dhanka kala soo qaadanayo dhibaatooyinkii dhanka waxbarashada ee laga dhaxlay maamuladii soo maray soomaaliya anigoo ku hadlaya afka golaha nuqubada ku dhaqanka shareecada islaamka ee xarakatu shabaabulmujaahidiin ee bariga afrika manhajka waan soo dhowaynaynaa aad baanu u soo dhowaynaynaa dhibaatooyinkii iyo aahaarihii xumuxumaa ee maamuladii dalkan isaga dembeeyey ay ka tageen bay ka mid ahay gabadha shaar iyo surwaal cad baa loo soo gelin laba wiilna gabadh baa la dhex fadhiisa laba wiil oo kalena gabadh baa la dhex fadhiisa annagoo waxaasoo dhibaato ah soo marraya waxaasoo indha xumaa ilaahay ka noo dembaysiiyey ee weliba aniga ii dembaysiiya aynigana isoo gaadhsiiyey waan horta kun iyo kow jeer ku mahadinaya sidoo kale martida munaasabadan ka hadashay waxaa ka mid ahaa nabadoon shaacirul islaam oo ah guddoomiyaha guud ee golaha odayaasha soomaaliyeed ee wilaayaadka isagana waxa uu si weyn u soo dhoweeyey manhajka cusub waxaana uu u mahadceliyey raggii juhdiga ballaaran ku bixiyey diyaarinta manhajkan qiimaha badan maktabka tarbiyada iyo tacliimta xarakatu shabaab almujaahidiin ee qiibashay kala duwan khaasatan qismiga hadda barnaamijkan gacanta ku haayo waxaan leeyahay waxaad soo saarteen cudurkii ugu xumaa oo islaam ku dhici lahaa wixii lagu daaweyn lahaa daawadii lagu daaweyn lahaa ayaad soo saarteen islaam cudurku ku dhaco waxaa ugu xun jahliga jahliga waa laba laba u kala baxaa waa jahli basiid iyo jahli jahli murakab ah weliba jahliga murakabka ah wixii lagu daaweyn lahaa oo daawadii lagu daaweyn lahaa oo ku bogsoon lahaa ayaad soo saarteen sidoo kale abwaan shaacirul islaam ayaa waxa uu soo gudbiyey tix gabay ah oo ku cabirayo ahamiyadda tacliinta iyo muhiimadda ay u leedahay bulshada isagoona isbarbardhig ku sameeyey tacliinta islaamiga ah iyo midda laga soo minguuriyey shisheeyaha tacliintana lamuwa tiiba talyaani iyo tarbiyatulislaama laray lamada tii ku hato biyo dhan wala taraase laakiin shaltay roonta turaayadahan gacmo iyo teleefoonada laka hadalahayo tiyootayaalka roorow tubleska iyo taageerada taawaradan dhadheero b t s ka hoos intaa loo tuulo walba laka teegi qalabkan electroniga ah rag tacliinta sayniska taysara ku deriya taatikadiyo sheenimaa tubo intii la qaadale birta maltumaaw laakiin tacliinta shaltay roontaa tacliin la bardo tahjuud laka biye tawxiidka ansareeye taxfiidul qur'aanka iyo tarbiyatul islaamka la jar xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaal dhinacyo kala duwan leh kula jirto shisheeyaha iyo maamulada uu isaga dhisay ayaa dhanka kale waxa isku xilqaantay inay wax ka qabato majaalada kale ay bulshada u baahan yihiin sida waxbarashada iyadoona horey u soo saartay manhajka dugsiga hoose kaas oo iminka lagu daraaseynayo wilaayaadka islaamiga ah warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan saakay waa naga intaa